الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الطاغوت معنى طاغوت طاغوت معنيهس إيوه ورؤوس أنواعه أنواعديس رؤوس تودي هذا كان محله بوسكيس اعلم ogow niyaho raximaka allaahu allaha kuu naxariistee tacaala sareeye anna awala maa shaykan uga horeeyo farada allaahu ilaahay ku fardi yeelay calami aadama aadam wiilkiisii korkiisa alkufru ku gaaryoowid waaye bitaaquuti daaquudkii lagu gaaloobo iyo wal iimaanu rumayn waaye billaahi allah la rumeeyo waddaliilu waxaa u daliil ah qowluhu allah hadalkiisii tacaala saray walagada xaqiiqee allah ayaan ku dhaartay bacahnaa waan soo dirnay fii kulli ummatin ummad kasto iyo jamaaco kasto dhexdeeda rasuulan rasuul ayaan usoo dirnay an icbudu llaha wajtanibu taaquut rasuul kastoo yaquulu dhahayo an icbudu llaha ilaahay caabuda wajtanibuu ka fogaada ataaquuta daaquudkiiba musanifku raxmatullaahi calayhi meeshan wuxuu kaga hadlayaa daaquut waayahay adaaquut luqatan waxaa la yidhaahdaa mushtaqan min aلطuqyaan wاtaaquutu luqatan مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد والطاغوت لغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد وهو مجاوزة الحد ومن قوله تعالى ومن ذلك قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ومن ذلك قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ومن ذلك قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية واصطلاحا واصطلاحا مجاوزة الحد عبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع واصطلاحا أم وشرعا مجاوزة العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع وعندنا طاغوت وصفة مبالغة طاغوت ملكوت ayaa la mid ah daaquud iyo malakuud iyo waa mubaalaqa waay idana daaquud luqatan waxaa la yidhaahdaa mushtaqun horta waxaa laga soo dhambashay min aطuqyaani xadgudubka xaggiisa wataaquutu luqatan mushtaqun waxaa laga soo dhambashay oo laga soo qaatay min aطuqyaan طغyaankan wuxuu yahay wahuwa طغyaankana mujaawazat اlxaddi xaddii gudubkeedii waayo xaddii lagoo dhi lagu dhigay inaad gudubtid ayaa la yidhaahdaa shaygan wixii loo yaqaanay oo xaddii loo yaqaanay inuu dhaafo ayaa laga wadaa mujaawazat اlxaddi saasa laga wadaa ومن ذلika qwluهu taعaalى kaas ayuu ka mid ahaaday ilaahay hadalkiisii uu dhahay إna anaka lamaa goortii طaqa اlmaau biyihii gudbeen meeshii looga talagalay xaddoodii oo dadku yaqaaneen xamalnaakum aan idin xumbaarnay fi ljaariyati doonti dhexdeeda ee idinka xumbaarnay buu dhahay sidii dadku u yaqaaneen biyaha meeshaas in aysan dhaafaynin markii biyihii ay dhaafeen waay cirkiina biyihii ka imaanayaan dhulkiina ka soo burqanayaan meeshii looga talagalay dhaafsisan yihiin nebi muuse nuuxe iyo qoomkiisii intii asaga rumaysay ayaa ilaahay wuxuu ku badbaadiyey uu ku qaaday doontii waay nebi nuux innaa lamaa taqa almaa xamalnaakum fi ljaariya idan daqalmaa maxaa laga wadaa biyihii ay dhaafeen xaddoodii looga talagalay oo loo yaqaanay inta badan biyo inay gaaraan meeshaasaa laga keenay amaa sharcan ama istilaaxan culamaau sharci waxay u yaqaanaan daaquut hee maa tajaawaza waa midkii ku gudbay bihi magalcabdu addoonka xaddahu soohantiisii ama xaddiisii xaddii loo dhigay inuusan dhaafin wixii ku dhaafo sababtiisa la yidhaahdaa oo ah min macbuudin mid la caabudo mid la caabuda wa matbuucin mid la raaca wa mudaacin mid la adiica ah tacriifkaas hadda kore soo maray kusoo marray halaatatun usuul yaa iska lahaa ibnu qayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiin ku sheegeen dhahay kii way kaas ay wasaxsan xagga sharci markii la fiirsho idan daaquudkii lugatan wastilaaxan waan fahanay wuxuu leeyahay marka musanifku raxmat ullaahi calayhi macna daaquuti daaquudka macnihiisi iyo wa ru'uusu anwaacihi anwaaci daaquuti daaquudka anwaacdiisi madaxdoodii haada kan maxaluhu booskiisii waay lagaga hadlaaye daaquudku way farac badan yahay anwaacuu leeyahay waa qiibsamaa sida u qiibsamaayay shirkiga sida u qiibsamaayay kufriga sida u qiibsamaayay nifaaqa asagana daaquudka waa qiibsamaa wuu badan yahay waa duu shacab hase yeeshee kuwa ugu waaweyn ayaa shan a sida noo imaan doonto oo marka meeshii lagaga hadlaayay ru-uustii dawaaqiida iyo daaquudka macnihiisii kan waa booskiisii khabarka soo gadar ama mubtadaha soo gadar haadaa macna daaquuti wa ru-uusu anwaacihi dheh ama macna daaquuti wa ru-uusu anwaacihi haadaa maxaluhu dheh labadaba wax badana soo maray oo ku bananta iclam ogow buu dhahay musanifku raxmat ullaahi caleyh iclam macnaheedana waan soo marnay waan naqaana soo ma ayadan ka soo marnay dalaadat lusuul awalkiisa iclam ogow raximaka allaahu allaaha kuu naxariistee waa duco dembigaadi kii hore iyo kii dembe allaha kaa dhaafee waaye macnaheed haddii raximaka allaahu keligeed la sheego laakiin haddii ayada iyo makfiro laisla xiriiriyo hee waxay noqonaysaa makfiridu wixii horay dembaad u gashay allaha kaa dhaafo waay naxariistana hadda kadib wixii ku dhici lahayd iyo demba allaha kaa badbaadiyo ayaa laga wadaa maxaan dhahday raximaka raxima haddii keligeed la sheego waxaa soo gala wixii horay aad u samaysay dembi ah iyo wax hadda kadib aad samaynayso dhammaan allaha kaa badbaadiyo waay haddii laakiin raximaka afara gafara allaahu laka waraximaka la yidhaahdo labadii ayada keligeed ma ahane kafara laleh xiriiriyo waxay noqonaysaa kafara wixii horay u dhacay waayo raximana hadda kadib wixii dowc allaha kaa badbaadiyo ayib haddaba markii iclam ogow raxiimaka allahu allaha kuu naxariistee tacaala sareeye anna awala maa shay kan ugu horreeyo farada allaahu allah ku farad yeelay cala bni aadama aadam wiilkiis waay aadam wiilkiisi qof kastu way marka soo ma waaye waxaa laga wadaa naas bani aadamka dhana laga wadaa naas waayahay ee aadam ilmihiisi oo dhan ama insaan oo dhan ayaa soo galaa aadam ilmihiisa leedahay maxaa yeelay waa la idaafiyey soo ma hadii la idaafiyeyna caam way soo ma waxaad odhanaysaa marka calamni aadama aadam ilmihiisii korkood kan uga hore lagu farad yeelay waxaa waaye alkufru bidaaquut daaquut ku gaalowadiisi waayo alkufru ku gaalowid waayo bidaaquuti daaquut lagu gaaloobo waliimaanu rumayn waayo billaahi allah la rumeeyo daaquud oo dhan lagu gaaloobo iimaan allaha in la rumeeyo kaas waay kow qof bani aadama wixii lagu farday lagu horreeyey alimaanu billahi maxaa soo galaysa afarti hadda kora soo maray waa la soo maa haye meeshaan marka laba su-aala ku jirto meeshaan hee waxaa ku jirto laba su-aal su-aasha koowaad waxay tahay limaada dakara muanif musanifu bani aadama duna aljin su-aalo limaada dakara almusanifu bani aadama duna aljinni limaada dakara almusanifu bani aadama duna aljinni jawaabteed waxay noqonaysaa lisharafi bani aadama cala aljinni lisharafi bani aadama cala aljinni lisharafi bani aadama cala aljinni kama fi qowlihi tacaala kama ama kama qaala tacaala kama qaala tacaala falaqad karamnaa bani aadama walaqad karamnaa bani آدم ولقد كرمنا بني آدم والجن داخلون في ذلك والجن داخلون في ذلك والجن داخلون في ذلك والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون waxaan dhahnay limaada maxay dakara almusanifu musanifku u sheegay bani aadama aadam ilmihiisi muxuu u sheegay oo keliya duuna aljinni jinkii asaga aan sheegin sokodiis muxuu sheegay waay oo uu dhahay awalu maa farada allaahu cala bni aadama muxuu u dhahay jawaabtu waxay noqonaysaa lisharafi bani aadama ayadoo soo galaayo jinki misina soo galaa ayadoo soo galaayo lala qaba muxuu sheegay waa saas lisharafi bani aadama bani aadamka sharaftoodii waay ay leeyihiin cala aljinni jin ay ka leeyihiin kamaa sida oo qaala ilaahay dhahay tacaala sareye walaqada xaqiiqa ah karamnaa walaqada xaqiiqa ilaahay baan ku dhaartay karamnaa waan karaamaynay bani aadama aadam ilmihiisii waan karaamaynay yaa laga karaameeyey keyrkooda laga karaameeyey soo ma idan sidaa daraaddeeda loo sheegay mooyaane jinkina waa soo galale waaljinnu daakiluuna fii daalika jinkina kaas way soo galayaan kee awalu maa farad allaahu way soo galayaan alkufru bidaaquut imaan billah waa soo galayaan laakiin waxaa meeshaan u sheegay musanifku usoo hormariyay keliya u sheegay lisharafi bani aadam inay soo galayaan maxaa u daliil ah wadaliilu qowluhu tacaala wamaa khalaqtu ljinna jin uma abuurin anigu buu leey allah walinsa ilaa liyacbuduuni idan haddii la dhaho marka musanifki meesha maxaa keliya u sheegay bani aadam waa saasaa leedahay jawaabteedii waa ka baxay su-aal wa su-aal labaad ee waxay ka imaaneysaa alkufru bitaaquuti waliimaan billaah su-aasha labaad ka imaanayso waxay tahay alkufru biliimaani wal alkufru bitaaquuti waliimaan billaah waxaad odhanaysaa limaada qudima alkufru bitaaquut cala aliimaani billaah limaada qudima alkufru bitaaquut cala aliimaani billaah limaada qudima alkufru bitaaquut على الإيمان بالله السؤال جوابته الحين ونسأل لأن الكفر بالطاغوت شرط للإيمان بالله والشرط مقدم على المشروط لأن الكفر بالطاغوت شرط لأن الكفر بالطاغوت شرط للإيمان بالله والشرط مقدم على المشروط سؤال waxay tahay limaada maxay qudima loo soo hormariyay alkufr bitaaquut oo looga soo hormariyay cala aliimaan billah waa su-aal la isweydiin kara sooma ha jawaabta waxay noqonaysaa lianna alkufra in lagu gaaloobo bilkufr bitaaquuti taaquutka lagu gaaloobo hee waa shardun shardi waay waxaa loo yaab maxaa loo shardinayaa liliimaani billaah alla rumayntaad rumaynayso waxaa loo shardinayaa alkufr bidaaquut marka hore in laga helo gaalnimo aad ku gaaloobayso hee daaquudku wa adigoo daaquudkii aan ku gaaloowin allaha maba rumaynaysidba markii hore alla ma rumaynaysaa haa waxaa shardi ah inaad ku gaalowdo marka horeba daaquudka wa لأن الكفر بالطاغوت هو شرط لل... للإيمان بالله والشرط شرطا سيدي سيبة مقدم على المشروط شرطي ولا صهر مرينا يا متك أسيق الله شرطينا يا لغا صهر مرينا يا شرطي الكفر بالطاغوت مشروط مشروط نياوي الإيمان بالله الإيمان بالله هو مشروط كي لو شرطينا إن لغا إن الكفر بالطاغوت لو شرط لهلو كي لو شرطينا يا وارد شروط الصلاة maxaa ka mid ah الطهاarة طahaarada waa shardi soo maa mashruudkana awe salaadii way shardigeena طahaaradii way he طahaaradii salaad yaa soo hor jira طahaarada soo hormarinaya soo maa idan ashurط ashard shard muqadamana mashruط idan alkufru bidaaquuti waa shard mashruudkana alimaanu billahi waay he haddii saas ay tahay alkufru bidaaquuti waa muqadaman cala iimaani billah idana daawadeed ma la hele hay saas way marka iclam ogow niyaho raximaka allahu allah kuu naariistee tacaala sareeye anna awala maa shaykan ugu horreeyo farad allaahu alla farad yeelay calaa bni aadama aadam ilmihiisii korkoodii hee alkufru bitaaquuti alkufru ku gaaliyoobid waay bitaaquuti daaquutkii lagu gaaloobo waliimaanu rumayn waay billaahi ilaahay la rumeeya waaye والدليل وحنو الدليل والدليل وحو الدليل أرنكاسي قوله الله هذا الكيسي تعالى سري ولقد حقيقة لم تنوى waxay tusinaysaa oo gogolhaar u tahay ama firaash u tahay dhaar inay meesha ku jirto allaamu muwada'atun lilqasama lidaa waxay gogol u tahay ee dhaar haddaad aragto mas laqad meel yaallo meeshaas maxaa ku jiro dhaar baa ku jirta walaqada xaqiiqo ah allah ayaan ku dhaartay yaa way qofka dhaaranaysa dhahay allah way qofka dhahayna qofka dhaaranaya way qofka lagu dhaaranayna alla leey way ilahi isigaas ku dhaarana isigaas ku dhaarana keyrkiisa ku dhaarana wixii raba ku dhaarana makhluuq laakin alla mooyaane cid kale uma dharan karaan walagada xaqiiqe allah ayaan ku dhaartay bacadnaa waan soo dirnay fii kulli ummatin ummad kasto dhexdeeda rasuulan rasuul ayaan usoo dirnay ilaahay waa dhaartay rasuul ummad kasto lasoo diro ee ilahay wuxuu usoo diray ee ummad kasto alla abuuray wuxuu usoo diray rasuul waay ummati ummati meesha waxaa laga wadaa jamaaco waay jamaaco kasto koox kasto jiil kasto alla dhexdiisii wuxuu u soo diray rasuulan rasuul ayaa usoo diray laga soo bilaabo fii qowmi nuux ilaa laga soo gaarayay nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam ilan shirkiga ayaa meesha ka soo bilawday soo ma waayo markii hore ummad maxay ahayde muwaxidiin waay muwaxidiin ayay ahayd taarikhda shirkiga waa soo maray soo ma wax yara kasoo taabanaa ilaabi marka laga soo bilaabo nebi nuuxe qoomkiisii ilaa nebi moxamed laga soo gaarayay ilaahay wuxuu usoo diray rasuul waay rasuul ayaa lala soo diray rasuulkaasi lala soo diray laba arrimood ayuu sheegay marka rasuulka maxaa loo soo diray horta liiqaamat alxujati calayhim soo ma xujadu si du dadkaasi dushaad ugu oogo ilaahay caabuditaankiisi sheego iqaamat alxujati calayhim waaya muxuu odhanayaa marka rasuulkaasoo yaquulu in lasoo qadaro yaquulu ficilkaasi oo laga sifaynayo jumladiisii rasuulka waa la dhihi karaa an icbudullah aanta ku jirtin waa tafsiiriya in layska dhaafo oo aad yaquulu layska dhaafo oo la yidhaahdo an icbudullaha wajtanibu taaquuti ayaan la soo dirnay la dhahana waxa kama jabna waa dhag waay rasuulaan usoo dirnay rasuulkaasoo yaquulu odhanaayo muxuu odhanaa an icbuduu caabuda allaha alle wajtanibuu ka dheeraada adaaquuta daaquudka ka dheeraada saas dhahaa ilaahay keligiis in la caabudana dadka ugu baaqaayo daaquud in laga fogaadana dadka u sheegaayo waayo dadka hee u sheegaayo ummadaha ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuul usoo diray way badan yihiin ummaddan laga soo bilaabo rasuulkii markii ummadihii hore ummaddan ka horreeyeen ummaddan lagu daro waxay isku yihiin toddobaatan ummad ayada ay waxay ugu tahay toddobaatan ummaddii toddobaatan waay maxaa ka horreeyey imase ummado ka horreysay lixdan iyo sagaal ummad ayaa ka horreysay lixdan iyo sagaal ummad ummaddani waxay ugu tahay toddobaatan taasna xadiidka kusoo arooray nebigu wuxuu dhahay calayhi isalaatu wasalaam antum tutimuuna sabciina ummatan antum khayruhaa wa akramuhaa cala allahi tacaala buu dhahay nabiga alayh salatu salaam antum tutimuuna sabciina umma antum khayruhaa wa akramuhaa cala allahi tacaala antum tutimuuna sabciina ummah antum khayruhaa wa akramuhaa cala allahi tacaala nebiga calayhi salatu salaam wuxuu dhahay antum idinka nebi ahow tutimuuna waxaad tihiin kuwa taam yeelay ama taam yeelaayo ayaad tihiin sabciina toddobaatan ummatan min umma ah toddobaatan ummad ayaad taam yeelaysaan idinka waxaad ugu tihiin toddobaatan antum idinka ayaa khayruhaa ummadahaasi kuwa ugu khayrka badan ah wa akramuhaa ugu karaame badan ah ala allah ilaahay korkiisa tacaala sareeya waxaa la mid ahay duuta diidkaasi qowluhu tacaala kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas camal ayay kaga khayr badan tahay nebigeeda sababtiisa ay kaga khayr badan tahay camalfal iyo diinkii in lagu camalfalo ay kaga khayr badan tahay bilaash maaha xadiidkaas waxaa soo saaray alimaam tirmidi ibnu maajah wadaarimi rawaahu tirmidiyu wabnu maajata wadaarimiyu وqال التirmidي hda xadيiث xasn وqال التirmidي hda xadيiث xasn وxasنh الشhيk الألباني في مشhكاaة المصابيح وxasنh الشhيk الألباني في مشhكاaة المصابيح في مشكاة المسابيح عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بهز حقيسة لغا وريه آبيه سوكا وريه سغنا آبيه سن أدن وحو كورينا يا أووهي سي أووهي سن يا كسوم مقلي نبيغا أووهي سي يا صحابي أسغا يا أسغا إذن ummad kasta oo ilaahay soo diray oo laga ummadahan wixii ka horreeyay ummadan wixii ka horreeyay ah iyo ayadaas la dhammaan rasuul uu soo diray toddobaatan ummadood ayaa ilaahay rasuul soo diray ummadda ayadan lagu sheegay in ummadee way ummadda labaa u qaybsamaysaahe tijaaba awal horta ummatu tanqasimi ilaa qismayni dheh al ummatu تنقسم إلى قسمين الأمة تنقسم إلى قسمين الأمة تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة أمة الدعوة أمة الدعوة وهم الذين يلزمهم إجابة ذلك الرسول وهم الذين يلزمهم إجابة ذلك الرسول وهم الذين يلزمهم إجابة ذلك الرسول سواء استجابوا أو لم يستجيبوا سواء استجابوا أو لم يستجيبوا وأمة والأمة الإجابة من اللوات وأمة الإجابة وأمة الإجابة وأمة الإجابة وهم خصوص المستجيبين وهم خصوص المستجيبين للرسل وهم خصوص المستجيبين للرسل عندنا أمة وحي وقيف سنة لبا قيبوت أمة الدعوة هي أمة الإجابة وأمة الدعوة وحواية هم أيجا الذين ضدكي وايا يلزم كل لازميس هم أيجا إجابة ذلك كاس أجيبتي سل لازم كتاي كاس الرسول الرسول كا رسول الله صدري إن أجيبان كو واجب كو واجب سواء واحد سمن istajaabuu ajiibaane inay ajiibaan aw amase la istajiibuu ama inaysan ajiibin oo isku mid ama ha ajiibaan ama yaysan ajiibine waa rasuulkii ayaga loo soo diray kuwii inay ajiibaan waajib ku ah waay wa ummatulijaabana huwa hum ayaga waxaa waaya khusuusu mustajiibiina kuwii ajiibeen hee khusuuskoodii waay للرسل الرسول أي أجيبين كوي رسول أجيبين أجيبين معنى هذا ما تقول إجابة كوي رسول الله صدري جود معنى هذا أما ها أجيبان ما سياسة أجيب جيبين هم الدعوة إذا يا عم سن هم الدعوة هم الدعوة وحقول وحصل قرايا كوي أجيبي يا كوي أن أجيبين لا وضبا الله صدري رسول هم تقول إجابة كوي رسول الله صدري أه أجيبين أي على قواضها هذا بعد ما كان سوق عليه أمة الدعوة واي. umadu dacwa ayaa laga wadaa marka aayaddaani oo soo galayso waayahay walaqad xaqiiqa bacana waan dirnay waan soo dirnay bacana waan soo dirnay fii kulli ummati ummad kasta gudaheeda rasuulan ayaa usoo dirnay an icbuduu aabuda allah allah aabuda aan la soo dirnay wajtanibuu ka fogaada taaquuta taaquut ka fogaada ayaa aan la soo dirnay fama sifatu lkufri bitaaquuti wallahu subxana wa taala aclam wabilahi towfiiq